بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونaysan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii falaqeynta wararka rediyo cadaado oo maalin walba xilidona kale markay saacaddu soo gaadho halkan kala soco jirteen marka laga reebo maalnimada jimcada
haddii dhurwaa xaakim laga dhigo arigu xaquuqdiisa ma helo gabanay kuma fahmina maxaad ka wadaa bacda gabadha weydiin su-aasha aniga kaga jawaabaya waan sida maamulada ka jira deegaanadeenu aan u aaminay ayaguna dee hoos laaluushka qabyaalad eexda isku jirka ay u dhaqmayaan allah cadaaladu cadaaladu goormay imaan dadku goormay garan cuntooda dadku goormay garan waxa ay yihiin gabadhaasaa ina wada hadli dhaanto oo waa la wada ogaa waana la wada ogaan
mar kale subax wanaagsan ayaana habadeeda kale nahay khiyaartaani jecel lahay oo habadii nagala xidhiidhaay radio cadaado ayaa dhegaysanaysaan dhegaystayaal barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado qodobada maanta aad ku maqli doontaan iyo hadduu allaha u aynu ino ogolaado waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay arrinta dowladda soomaaliya ee iyo maamulka somalilan barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa haddaba muxuu ka hadlay madaxweynaha barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo howlgallo ay sameeyeen ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab barnaamijka ayaa sidoo kale idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalka oo kulan kula qaatay magaalada caasimadda ee galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor haddaba maxay ka wada hadleen guddigaasi barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka intuu habada ku jiro ciidamada asluubta soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya sanad guuradii kontonaad kadib markii midabada loo taagay ciidamada boolis ciidamada asluubta soomaaliyeed barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan qeybaha dambe barnaamijka xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan gabagabada barnaamijka falqeynta wararka radio cadaado waxaa idinkugu soo gudbi doonaa heestani gabagabada ayaad maqli doontaan barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray cadiftaax cabdulaahi dhoore cadiftaax soomane waxaana halkaa idinkaga daadahaynaya anigoo ah maxamed aadan karaama u diyaar garoowa barnaamijkaasu intaasi ka faahfaahsan dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan ayaana habadiidinka leynahay ee khiyaaray meelwalba aad joogtaan si kastoona maqlaysaan barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaan gudagalaynaa haddaan ku bilowno dhanka iyo maamulka galmudug guddiga doorashooyinka madax bannaan ayaa xalay kulama kula qaatay magaalada caas magaalada caasimadda ee galmudug dhuusamareeb madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil iyo xubno kale ayaa xalay magaalada dhuusamareeb kulan kula qaatay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa guddoomiyaha iyo wafdigeeda kusoo dhabeeyey madaxtooyada galmudug isagoo guddiga ku ammaanay howlaha wacyigelinta bulshada ay u yimaadeen magaalada dhuusamareeb dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa xalay guddoomiyaha iyo wafdigeeda cali sharaf ugu sameeyey magaalada caasimadda ee dhuusamareeb guddoomiyaha ayaa dhankeeda ka warbixisay howlaha guddiga ee ku aadan arrimaha doorashada iyo sidai guddiga ugu diyaar garoobayo xaqiijinta doorasho qof iyo cod ee ka dhacda dalka soomaaliya guddoomiyaha iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa ballan qaaday in maamulkooda uu si wanaagsan ula shaqeyn doono guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kana taageeri doonaan howl howl walba ay guddiga uga soo baahdaan maamulkooda ugu dambeyn guddoomiye xaliime yarey ayaa madaxda cusub ee galmudug uga mahadcelisay soo dhaweyntii diirneed ay ugu sameeyeen madaxtooyada maamulka galmudug ay tageen maalmo ka hor barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaa qeybihii ugu horeeyeen maqlaysaan markani haddaan aadno dhankaas ee magaalada muqdisho dhegaystayaal farqeynta wararka reediyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan ciidamada asluubta soomaaliyeed ayaa maanta xusaya sanad guuradii kantonaad ee kasoo wareegatay markii midabada loo taagay ciidamada asluubta soomaaliyeed ciidamada asluubta soomaaliya waxa uu ka mid yahay ciidamada dalka waxauna si gooni ugu xilsaaran yahay ilaalinta xasbiyada dalka waxaana la aasaasay labaiyo labaatankii febraayo sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii iyadoo tan iyo xilligaasi uu si hufan u gutay waajibaadka ka saarnaa ilaalinta iyo kawarqabka xabsiyada dalka ku yaala waxaa socda hadda qabanqaabadii ugu dambeysay ee munaasabadii munaasabadaasi lagu xuseeyey sanad guurada kasoo wareegatay aas-aaska ciidamadaasi waxaa lagu wadaa inay ka qayb galaan qaar ka mid ah madaxda dalka ugu sareyso waxaana sidoo kale lagu wadaa inay ka qayb galaan taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga soomaaliya waddooyinka qaar ee magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa saaka xiran waxaana ku sugan ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo gaadiidka dagaalka ku hor jaray waddooyinka caasimadda muqdisho waddooyinka maanta xiran ayaa waxaa ka mid ah waddada maka al mukarama sidoo kale waxaa ay xireen ciidamada agagaarka xarunta ciidamada asluubta soomaaliyeed falanqeynta wararka reediyo cadaado ayaa dhegaysanaysa reediyo cadaadan oo idinkaga imaanaya dhegaystayaal wanaagsan ayaana habad idinka leenahay meel walba joogtaan si kastoo maqalka raadiya cadaadadiin soo gaarayo madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay arrinta in u dhexaysa somalilan iyo soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay wadahadalka dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka somalilan iyo safar la sheegay in madaxweyne farmaajo uu ku tegayo magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan xasan sheekh maxamuud ayaa warbaahinta isagoo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in arrinta somalilan ay soo taagneyd muddo soddon sano ah islamarkaana wadahadal u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan aan lagu xallin karin muddo kooban iyo in si kale loo maro somalilan arrinteedu waxay soo taagneyd muddo soddon sano ah dadkii wax kala garanayeen inta isxali waayeen anigoo nin kale diyaaradiisa saaran ayaan tegaynaa oo soo xalinaynaa mid suurtagelayso maahan taasina cidda madaxweynaha kula talisay garamayno ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay arrinta ka taagan ama arrintai u dhexaysay maamulka somalilan iyo dowladda soomaaliya oo wadahadal la filayay inay dhowaan ku yeeshaan magaalada hargeysa iyo caasimada maamulka somalilan barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaa la socota barqa wanaagsan ayaan habad idinka leenahay markani haddaan u jaleecno dhankaas iyo gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in howgalle ay sameeyeen ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab warar aan ka helayno deegaanka duleedka ah degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya ay halkaasi ka fuliyeen howlgal qorshaysan ciidamada ayaa howlgalka si gaar ah waxay uga sameeyeen deegaan lagu magacaabo danida oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana la sheegay inay halkaasi ay ku lahaayeen fariisimo gaadiidka looga qaado canshuurta saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka lagu dilay laba dagaalame oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab sidoo kalena lagu dhaawacay xubno kale waa sida hadalka loo dhigay dhinaca kale ma jiro weli wax war ah ka soo baxay xarakada al-shabaab oo ay uga hadlayaan howlgalka looga dilay dagaalamayaal ayaa ka mid ah kuwaasi oo ku sugnaa deegaanka dunida oo hoostaga degmada balcad al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo saraakiisha ciidanka ka fuliya inta u dhexaysa magaalada jowhar iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe barnaamijka falqeynta wararka rediyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan dhegaystayaal qeybihii dhexena waan ku guda jirnaa barqa wanaagsan ayaana habad idinka leenahay dhegaystayaal markaani waxaan isla soo gaarnay xilliga aad dhegaysan jirteen xubintii aad ku xiistaha badneyd ee kalamaan kusoo dhowaada
qaryadaha kalamaane allah u naxariista cabdi maxamed amiin wuxuu yidhi haddii dayixii la tegay haddii dadku horay u maray maan dadaalno oon ku dayano maan dadaalno oon ku dayano da'deennii naga tagtee cabdullow inaan dadaalno oon ku dayanno inaan dadaalno oon ku dayanno dadkii baan kula kasayey warwaridila kasi lahayne idinkii baana ee jiraafayn war dicda dadkun sheego hayan hortaan ma deerna hoobiyo dadkii dicdu lahaayeen dhammaadeen ma inoo dhahas u biyaan masku dhammaadana shaqfir ana culin war dad qabyaalad ku daala dhayax aadi maaye aan idiin warramay dhegaysta madaxweynihii gelmudug qorqor wuxuu yidhi ilaa adeerkay madaxweyne xeef la qanciyo oo isagu caanaha igu shubo lay caleema saari maayo haye minaan xaaf joogin caleemasaarkaygu aqbal maaha miyuu yidhi haddau adeerkiis yahay kursiga maw uga kaco oo ambar kursigaada sheegaas usma fadheesisna nabad inolala jeysati war warka ha naga dhex gelinine warka ha naga dhex gelina intaan uga baxnaa warhaa ka bixinin haddaad doontaane madaxweyne qoorqoor erga badanuu u diraa layidhi xaaf xeefle wuxuu yidhi yaa layidhi adiga isma haynay rag kalaan is haynaaye maandhow meeshaada joog waxba naga halaabi maayaan war madaxweyne saxiidani isagoo madaxweyne ismaaciil cumar geelle joogo anigaa telefishinka ka daawaday marka puntland ma dowlad gaar u gooday noqoto hooyadii federaalkana muu yidhi warnimayo hadda ka hor cabdikariin guuleed markii uu ahaa madaxweynaha galmudug ayaa waxay isku dhaceen madaxweynihii puntland cabdiweligaas markaasuu yidhi puntland haddii ay tahay hooyada federaalka galmudugna waa aabihii federaalka war dadka aan federaalka hadday arkeen ayeeyadii federaalka waa koonfur galbeed aryadaha ayeeye aboota waaba maqlaahe abkowgii federaalka shimow xijaabtay aniga aragtidayda federaal sideedii febraayo naf lama soo dhaafin war sideeda febraayo ada sheegaas wal dhaawacay isbitaala lidee ilaa hatan walkaraadrooga war ra-iisul wasaare khayre isbitaalka xoogga dalka ayuu ku booqday askartii ku dhaawacantay dagaalkii ceel saliini ee beentis ka daaya hayehe kuwa dhintan ayaa soo booqday war kuwii dhintay ra-iisul wasaaruhu waa mujaahidiin ou yidhi war jubbaland federaalka sow abti uma aha arnaga tag hirshabeello eeduu ahaba meel cidlaa looga tegay xaad sheegaysiin war waxaa la yidhi xildhibaanadii iyo wasiiradii jubbaland aroo ma soo socdaagne ma axmed madoobaa iska soo raacdeeye ma nabadii noo way ku biireen xafiiska ka bax iyo laxeray war waxaan ilimi sheegara dad waalnaha tiile baasabooradii ayaa elboorka loo wareebtaa la yidhi warnimiyo aan kurburoograd nadaamku waa kanaay baasboora ka tarigii baasboora laku gamilay lugure wadanja muskuroodanayo horta kurbaroogta madayo beri gashow aad sheegayso beeshee ka tirsan yihiin ma foorka amase waa fayfka warma basaaboorradii baa dhaydkooda ka dhacay arooda madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waxaa siri ciidamo badan ay dowladda jubbaland ku soo daldashay militari iyo nabad sugid iyo boolis ayna kala yihiin waxaa kaloosna yidhi sida ciidan lagu arki jiray askari kasta wax lastalihiis kaa marqaataa laakiin waxaa siri kuwa naloo keenay hal nin oo kulana la yidhaahda ay ka amar qaataan horta kulanahan la sheegaayo makiinyaati amase waa ka sokeeyaa naanheeyow marreer koyaabuu ahay mase waa laga keenay anu waxaan u jeedaa dad badan oo albaabka xabsiga gargaraacaya laakiin waxaan la yaabanahay duqanbarana waxa waalay anigu biri makeydaan ahay war wasiirka waxbarashada golax barre wuxuu yidhi koo iyo toban gaari ayaan ku wareejiyu yidhi wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada waxaana ugu talagalay dugsiyada inay ku kormeeraan ninkii laamiga ka leexiyana waa kula xisaabtamayna ayuu yidhi wartumaykowda baaburada sheegasa ablushu ay sugahe dardaaran muhuma goodax bari maa laga dhigi madaxweynaha hirshabeelle aryaadaha goodax barre waa wasiir waana xildhibaane ma waran iyo gaashaana inya ku yaraadow madaxweyne ku sii darsan rabaa goodax barre yaa ka mudan waa diyeeshaha nabad iyo nolole waxaa hore loo yidhi how wariiriya kawaabxow wejiga ka wareejiya wariiriya kawaabxow wejiga ka wareejiha haye abdulow howtle oo kadartii ma maaha maahoda may haytay ha wariiri intii walhalaaya isu wareeriye horta madayow shilibkayga xaad mahmaha ugu sheegtaa madaxaaga muqafeene warwar ma haysiina gaalkacayo ciidamadii puntland waxay ku xirxireen ganacsato iyo wariyaal ganacsatadu waxay ka cabanaysay canshuur tiro badan oo lagu soo rogay wariyaashuna cabashadooda ay gudbiyeen hadba labadii qaybood maanta jeelkay ku wada qadaynayaan war miyaan loo sheegin saxafiyiinta inuusan madaxweyne deni dulqaad u lahayn wardani iyo muuse biixi soo laba handaraab ma aha war may dadkan wareereen hoobasaas eyin afkiin qobsada haddii kale afgoy beerkafalada meeraana yaa madayow mahmahti faarax gololay allah u naxariistaa xaadigu dheele waxaad maqli jiray shareedeya shibleyaade shaleedeya shubleehaade shaleedeya shubleehaade sheekooda diide shimbiro in weere war waxaa idin weydiina ayaantaan gobolkii galmudug geedku waaligi waayey meergadii xaafloodin uu ka mid ahaa maye gaalkacyaan qara ku beerahow yiri waraankoolka waxaa la yidhi diyaaradii ou raacay ayuu duulihii ku qabsaday wuxuuna yidhi waxba ma wada taqaanide xeebta xaradheerana marsii war waxaa la yidhi markuu diyaaradda koray masaajida camaluu kabaa banaanka ku siibti waxaan hubaa hankoolka hadduu nool yahow arrintan dhegaysto inuu cawada gabay ku saamilayli doono war nimayaw geedka gaboose waa ka waaye mahargeysow aaday madaxweyne farmaajaas soo dhoweynabay amaaska baaqdahe warwar ma haysiin magaalada muqdisho maanta meer wadareedaa ka dhacay war ballanqaadkii nabad inoola oo guur wadareedka haya geega dhiyey hayehe muqdisho marna ma mayd wadareeda mugna ma meher wadareeda warna guddoomiye cumar finishaa soo abaabulay war dad badanaa baaba'ay guur wadareed iyo dhalasho exbaressna waa loo baahan yahay arooda waxaa maqlaya masar oo ka qaylinaysa dad ka sii badanaayo waxayna dhaheen laba qof ka badan yaha la dhalin war warkaanaga dhexgelinine meer wadareedku waxaa qabata hay-adda la yidhahda guriyusamo dadka loo sameeyeyna waa dadka baahiyaha gaarka qaba ee naafada ah shan wiil iyo shan gabdhood ayay maanta isku meheriyeen war sheekh cabdulhay oo dadkaasa iska meheriye yaa may baare haddii shirkadooyinka lacagdiyo ka deeqeen anina meherkay firiyu eebbaagoo wadaad wax mahriyayoon wax loo laabayn shiikh xayiyaa lambar koow ka ah war sheekh sooma hadda goor wuxuu yidhi anigoo xaflad meher u socda ayaa waddada liga xihay war nimayaw xaaji maxamed yaasiin oo ka mid ahaa musharaxiintii la tartamay madaxweyne farmaajo hayahaasna meeqa qofoo beriga mahriya asigaa rabay inuu kursi mehersado war meher muusan rabin musharax u ahaa ee wuxuu yidhi saddexdii sane ee lasoo dhaafay soddonkii sane ee lasoo dhaafay lamid ahayd madaxweyne farmaajona dib u dhac maahana horumar sooma kordhin tukulishtimar gaari waaye qaraar wuxuu yidhi wuxuu kaloo yidhi xaaji maxamed yaasiin musharaxiintii tartamay farmaajo uu khibrad yaraay asna khibradaa laygu doortay uu yidhi war xaaji maxamed yaasiin haddii madaxweynenimadii looga guulaystay ma astaanta qaranku wax ka sheegaya qaryadaha maxamed saleebaan asaga heesaa wuxuu yidhi qof waliba wixii dhibay dhafoorkay uga taala war cabdullow heestaas hadda wiilkoo biyay wuxuu yidhi qof waliba wixii dhiway dhafoorkay aga taalla ma ku darya anna dhaabacaygii jeceyl dhidibta aasaan la dheedheelihayaa aroor hadda ka hor anoo yaraan geedka soo dhacay markaasaan gabaygaan tiriyey kablaanka soo dhaco kabajaana iharaantiyo xeelo baarnaan dhexda ugu dhacay haye dambaane haye maxay tahay gooyow gabagaan waa ku degdegtee laba kun iyo soddonka ka hor lama fahmi karo qaryadaha ku daalina guri dhagaxa waa dumi karaa gabaga gooyoobe afgaday war guddoomiyaha guddiga doorashada mada banaan haliimiyarooda wali ertayha madawiine looba sharciga doorashooyinka saxiixa waa u sugaan barya u artay soomaaliya ma waagii noo baryi jiray ayay duug ku sheegtay waagii baryow walalac walalac waagii baryow walalac waxaa kaloo la yidhi waababeriyay bilicsan arooryo baxsan maalin boqran war waxaa la yidhi rasmi doodaan ahayn iyo hadalaan run ahayn oo raqiisaydun wadaanoo sharcigii ma rabtaane rabbigiin ka cabsoodoo naga daaya rafaadka runma layska sheego rooroor marone inteeta rabtiiney war dadkuu meeliyo raban yoona meeliyo kororaaanba magoradaano warjanoo dhaafa caashaqaan sax soo riday aanka reesta geele sowma diido sowma diido taanacay
war axmed nooge wadka ka ciyaarta heeste war baalwaangi jaankow buu walka ka iyaari war abwaan dacarba waa looga dheeliniyo war ciyaarti dheeli ku dhaafa war xildhibaan fiqi wuxuu yidhi madaxweynaha jiidooraa ciidamada ha booqdo maadaama taliyaha guud ee ciidamada u yahay war jiidda hore waa ilka gamaw buleer ka hoog badan yiin haye madaxweynihi iyo jiidda hore booqa ah ma ka yeelyahe war waa horo tuutow gasha jira iska dhaaf goormaa laga tagay warka
durbayjaw gacaalayaal geeskaa doontaadu qaata oo gamuuran gam oo gayaxan
aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada kalmaan ayay ahaayeen guud ahaan waxaa jeclahay dhegaystayaal inaa intaasi ku soo afmeero barnaamijkii falaqeynta wararka reediyo cadaado aad kala socoteen reediyo cadaado siddeed siddeed dhibic shan megaartis barnaamijka maanta waxaa halkan idinkaga tabinaya anigoo ah maxamed aadan karaama waxaan idiin soo saaray cabdifataax soomane farsamadana waxaa lahaa haashim cumar xasan barnaamijkani mid kaleo ka xiso badan intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxaan idinkaga tegayaa heestii barnaamijka heestii bilowga barnaamijka ee idiin ballan qaaday
xaggaa lagu shiray intaa lagu shiray beri baa la shiraa badanaa shiraraa wax tarin badanaa
badan intana xildhibaan sanadkan xildhibaan badanaa xildhibaan gobole badanaa xaggana xildhibaan intana xildhibaan sanadkan xildhibaan badanaa xildhibaan gobole badanaa
xagana profesor intana injineer sanadkan ditoradu badanaa xagana farmashiye intana farmashiye sanadkan sheebaar badanaa daawaan wax tareen badanaa
حقنا وفنان انتنا وفنان سندكن مؤلف بدنا وحفنات سندكن بدنا انتنا وفنان حقنا وفنان سندكن مؤلف بدنا وحفنات سندكن بدنا
xaggana qurba joog intana qurba joog sanadkan qurba joog badanaa qurba joog xildoon badanaa xaggana qurba joog intana qurba joog sanadkan qurba joog badanaa qurba joog xildoon badanaa
xagaa lagu dilay intaa lagu dhacay sanadkan dembiyadu badanaa waa ku daba joognaa badanaa xagaa lagu dilay intaa lagu dhacay sanadkan dembiyadu badanaa waa ku daba joognaa badanaa
حقنا وقرون انتنا وادك سنة كانت تروه بدنا حسوران لأركي بدنا حقنا وادك انتنا وقرون سنة كانت عشوره بدنا عشوران لأركي بدنا
شغلنا وحكرين بدنا
xildhibaan goboleed
qurba joog xildoon badanaa waa ku daba joognaa badanaa